الحمd لله والصلاaة والسلام عlى رsuل اللh وعlى آله وصحبه وmن اهتdى بhdيه ilى yوم الdيn dersigeena caawa wuxuu ka bilaabmayaa aslka labaad ee kamid ah اصuل الثaلاث aslka koowaad muxuu ahaa ma huw اأصl الأول naعم معriفة الرb سubحaanه وتaعaaلى طayب ma huوa الرb الرb naعم المaعbوd man رabka hadii lagu ihaahdo naعم koroqاad ربي الله الذي رباني وربى جميع العاaلمين بنعمي طيب تربية اللhi لخلقه تربiyada ilaahay kلqigiisa u tarbiyadeeya waxay waxay uqaybsataa laba qaybood yaa sheegaya نaعم تربية دينية تربية دuنيawية ربا جسدهم بنعمه سبحaanه وتaعaaلى ورb أrواaحهم بالوحي والإيمان طayب drsigeena caaw aصl الثاني aصlka labaad ee kamida usuusha saddexdaa qof walba inuu barto oo اعtiqaado ku camal falaa waajib ay ku tahay waa macrifaة diin الإسlاam diinta iسlaamka qofku inuu garto biاadilة adiladeeda uu ku garto yani waa inuu garto diin alislaam xaqiiqadeeda iyo axkaamteeda isagoo u daliishanaya adilada kitaabka iyo sunada rasuulka sala allahu alay wasalam oo diintiis waa inay noqon mid ku dhisan taqliid inuu cidun iskaga dayanayo aanu garanayo inay saxsan tahay inay khaldanta لابd an ycriفa diinh bالdliil wa huwa iسlاamku waa alاstislاam in loo hogaansamo lilahi ilahi subحaanaه وataعaalى bالtwxiid keliya in loogu hogaansamo oo addoonkuu noqdo mid ilahi subحaana وataعaalى keliyeynaya wاlاnqiyaad lahu ilahay in loogu hogaansamo bالطاacة in ilahay laga amar qaato oo ficlu lawaamir waijtinaabu nawaahi wixii ilaahay uu ku farayna inaad samayso wixii ilaahay kuu diiday inaad ka dheeraato walbaraatu iyo inaad beri ka noqoto oo aad dayriso min ashirki shirkiga inaad beri ka noqoto iyo waalihi shirkiga ehelkiisa oo ah mushrikiinta idan sheekhu halka waxa uu tilmaamay islaamku inuu ka kooban yahay saddex qodob qofka ilaa saddexdaa qodob laga helo muslim noqon maayo qodobka koowaad waa alistislaamu lilahi bitawxiid waa inuu qof ilaahay keliyeenaya faida kaana laa yuwaxid llaha falaysa bimuslim bal huwa mushrikun kafir hadaanu ilaahay keliyeynahay xuquuqdiisa iyo khasaa'istiisa aanu gooni yeelhayn muslim maaha waa mushrik kafira waayo xaqiiqadii islaamka saddexdii arrimood xaqiiqada islaamku ay ka koobnayd ayaa mid kamid uu maqan yahay haddii tawxiidku uu maqan yahay tawxiidkana macnihiisa hore ayaynu usoo tilmaanay wa ifraad ullahi bima yakhtasu bihi subxaana watacaala ilaah in lagu gooni yeelo waxa uu la gaarka yahay cidina aanay la wadaagin arrinta labaad walinqiyaadu lahu biaaca waa inuu ilaahay uhogaansamo qof ilaahay ka amar qaadanayo waa inuu noqdo laakiin haddii qofka uu ku jiro istikbaar inuu ilaahay iska kibrinayo awaamirtiisa oo iskala weyn yahay ama uu ku jiro juxuud inuu diidaayo uu leeyahay aniga layguma waajibinba ama layga lama lamama xaaraamtineen ama lama waajibinba ama imtinaac iyo iba uu ku jiro uu leeya waa waajib laakin anigu waan dhaaf oo darajo ka sarraysa dadka lagu waajibiyey arrinta ayaan gaadhay ama arrintaa ilaahay waa xaaraantimeeyey laakiin anuu kuwa ilaahay ka xaaraantimeeyey kuma jiro inqiyaadka ayaa ka maqan inqiyaadkuna waa shardi kamida shuruuda laa ilaaha ila allah inuu ilaahay subxaana watacaala waamirtiisa u hoggaansamo shaacirkii tirinaya shuruudu laa ilaha illa allah waa kii lahaa cilm yaqiin waikhlaas wasidq mac maxabati wainqiyaadi walqabuuli lahaa marka inqiyaad ayaa kamid a shuruud laa ilah l inqiyaadkuna waa min acmaali lquluub waa inuu qalbigiisu aqbalsan yahay ilaahay wixii uu faro iyo ilaahay subxaana watacaala wixii uu diido dabeetana samarada iyo midho wuxuu noqonayaa wixii ilaahay farana inuu sameeyo wixii ilaahay u diidana inuu ka dheeraado markaa qofka sifada inqiyaadku ay ka maqan tahay qalbigiisu aanu aqbalsanayn diinta islaamka kaasina muslim ma aha xataa hadduu laa ilaha illa allah afka ka yidhaahdo iyadoo shardiga inqiyaadku uu ka maqan yahay oo qalbigiisu xaqa aanu aqbalsanayn muslim ma aha walbara-atu min ashirki wa ahli shirkiga waa inuu beri ka noqdo iyo ahlu shirkigaba dadka shirkiga sameeya ee ehelka u ah islaamnimada ayaanay taasi ka mid tahay oo qofku haddaanu shirkiga ka beri noqon oo aanu shirkiga iska fogeyn shirkigu inuu baatil yahay aanu ictiqaadin aanu aaminin taasi muslim ah walow laa ilaha illa allah ku dhawaaqo ilaahay ba ha caabudeen oo hadduu tusaale ahaan leeyahay shirkigu xaq iyo baatil wixii anugu garan maayo hada laysa bimuslim ama mushrikiintii uu leeyahay inay saxsan yihin inay khaldeen aanu kala garan maayo labudda min aliqraar bibutlaani shirki wa dalaali ahli shirk qofku siduu muslim u noqdo waa inuu qiro baatilnimada shirkiga iyo ahlu shirkigu inay yihiin kuwa waddadii xaqa ahayd ka luunsan shirkiga marka beri noqoshada laga beri noqonaya iyo ahlu shirkiga waxay ahlucilmigu yidhaahdeen tashmalu albara'ata alqalbiya walbara'a allisaaniya walbara'a alcamaliya bara'at aljawaarix waa inuu qalbigiisu shirkiga ahlu shirkiga oo ka beri noqdo qalbigaagu siduu beri uga noqonaya wa an tubgida almushrikiina washirka biqalbik waa inaad shirkiga iyo mushrikiintaba qalbigaaga aad ka necab tahay oo haddaad shirkiga qalbiga ka jeceshahay dee muslimatiiba gaalnima qalbigaaga ku jirta haddaad mushrikiinta qalbiga aad ka jeceshahayna oo aada u jeceshahay likufrihim oo beri waddo saxa inay hayaan aada aaminsan tahayna yaana muslimatihim waa inaad markaa karaahiyeysan tahay jiritaanka shirkiga iyo mushrikiinta oo aada tamaniyeyso aada jeclaysanayso in shirkiga iyo mushrikiintuba ay suulaan marka inaad shirkiga iyo mushrikiinta qalbiga ka jeclaataa waa faral ku saaran marnaba kaa dhici maayo laa yumkin an yasquط can lmuslim lanna mutacaliq bilqalb ee waa arrin qalbiga la xidhiidha bukdigu iyo karaahiyadu oo xataa qofku ma odhan karo inaan gaalada jeclaadaa laygu khasbay ama inaan gaalada nacaabaa lay diiday shirkiga inaan jeclaadaa laygu khasbay ama shirkiga inaan nacaabaa lay diiday qofku ma odhan karo waayo waxaa la yidhaahdo almaxaba walkaraahiya jacaylka iyo nicitaanku waa arrin qalbiga kasoo fusha cid kugu khasbi kartaa ma jirto hadal waa lagugu khasbi karaa iyo ficil laakiin aad wax jeclaato ama aad wax nacdo laguguma khasbi karo saasi awgeed qofna loogu cudur daari maayo inuu shirkiga qalbiga ka jeclaado ama mushrikiinta waxaa u daliila in qalbiga laga naco shirkiga iyo mushrikiintu inay islaamka ka mid tahay qofka islaamnimadiisu aanay sugnaanayn ilaa laga helo xadiidka imaam muslim uu warinaya min xadiidi abi malik alashjaci wuxuhi rasuulku man qaala laa ilaha ila allah qofka laa ilaha ila allah yidhaahda wakafara bima yucbadu min duni illah oo ka kufriya oo dayriya waxa ilaahay sokadii la caabudo xaruma damuhu wa maaluhu wa xisaabuhu cala allah marka islaamnimadii maxaa laga dhigay orta laa ilaha illa inaad la timaadid qawlan wa ictiqaadan inaad intaa ku dartid alkufru bima yucbad min duni illah alkufruna halka waa albaraa baa looga jeeda marka labada arrimood oo wada socdo lagaa helo waata ilahay u yihi faman yakfur biطaaguut wayu'min billah faqad istamsaka bilcurwati lwusqa ayaa dhiig aada muslim noqonaysaa dhiiggiisu uu xaaraan yahay iyo xoolihiisa saa awgeed baa shaikhu lislaam maxamed bin cabdilwahaab kitaabu tawxiid masaa-ishiisa wuxuu ku yidhaahdaa qofku laa ilaha ila allah inuu afka kaga ka yidhaahda waxba tari mayso ilaa taa uu ku daro inuu qalbiga ka ictiqaado macnahay tusinayso inuu macnaheeda garto ilaa uu ku daro hadduu laa ilaha illa macnaheeda aanu garanayn afka uu ka yidhaahdo muslim ku noqon maayo waa inuu taa ku daro garashada macnaheeda alictiqaadu bima dallat caleyh inuu ictiqaadu aamino waxa laa ilaha ila allah ay tusinayso oo isbaatu lcibaadati lilah wa nafyuha can gayri in ilahay cibaado loo sugo cidda allah ka soo hadhayna loo diido taasina qofka kuma filla xataa yakfura bima yucbad min duni illah ilaa uu ka kufriyo oo uu ka beri noqdo waxa ilaahay sokadii la caabuday oo hadduu qofku idha anu laa ilaha illa allah waan ku dhawaaqaya macnaheedana waan garanaya qalbigana waan ka aaminsanay waanan ku camal falaya macnahay tusiso tawxiidkii baan la imanaya shirkigana waan iska ilaalinaya laakiin aanu ka beri noqon waxa ilaahay sokadii la caabudayo muslim ma noqonayo wa kafara bima yucbad min duni illah ayaa u daliila oo laa ilaha ila allah qofka dhiiggiisa xaaraan ka dhigi maysa iyo maalkiisa ilaa laa ilaha illada uu ku dhawaaqayo macnaheeda uu garanayo uu ictiqaadsan yahay uu ku camal falayo uu raaciyo alkufr bima yucbad min duni illah inuu ka kufriyo waxa ilahay sokadii la caabudo waa masale muhima jiddan dad fara badan waxa laga yaaba inaanay shirki samayn oo ilahay subxaana watacaala cibaadadka ay u gooni yeelaan laakin waxaa ka maqan alkufru bitaaguut wax dhib badan uma arkaan waxyaabaha ilaahay sokadii la caabudaya cidda caabudaysa toona saa awgeed wax baraa ugu muujinayaan waxaa kaloo baraa'ada soo gudagelaya laga beri noqonayo shirkiga ehel ehelkiisa bara'at lisaan waa inaad caraba kaga beri noqoto oo aada carabkaa ka caddayso biannaka tubgidu alkufra waalkufaar inaad neceb tahay gaa gaalnimada iyo gaaladaba oo diintooda ay tahay mid baatila sida ilahay uhi qul ya ayuha alkaafiruun laa acbudu ma tacbuduun waxaad tidhaahdaa baa la yihi laa acbudu ma tacbuduun waa baraa'adii weyi afka ka dha ku dhawaaq waana waajib inaad carabkaa kaga beri noqoto gaalnimada iyo gaalada haddaad awood u leedahay laakiin haddaanad awood u lahayn oo carabkaana taa ka odhan karin oo aad ka baqanayso in lagu gaadhsiiyo dhibaato aanad taxamuli karin oonad u adkaysan karin waajibkaasi waa kaa dhacaya qalbi kii qalbigu laakiin marna kaa dhici maayo ilahay baa hi fataqu llaha ma istatactu baraatu jawaarixna waa loo baahiyo waa tisexaad waa inaad shirkiga iyo mushrikiinta xubnaha kaga beri noqoto sidaad xubnaha kaga beri noqonayso waa bimujaahadatin biljawaarix waa inaad xubnahaaga ad kula jihaado xooga iyo awoodda ilaahay uu ku siiyey wa taksiiri macbuudaati waxa ilaahay sokaday ay caabudayaan min sanamin waxajarin washajarin wa qabrin wa qubatin wa mashhadin waa inaad jejebiso ad burburiso wey hadihi hiya albara'a biljawaarix wakadalika biqatlihim marka muslimiinta awood ay u yeeshaan kuwa mushrikiinta waa inay laayaan baraa'adu saasay noqonaysa ilahay baa yihi ya ayuha الnabiyu jaahid اlkufaara wاlmunaafiqiin wاglub calayhim qatilu lmushrikiina kaafa marka haddii awood loo leeyahay waa inaad xubnahaaga iyo ficilkaaga aada ku muujiso baraa'ada aada shirkiga iyo ehelkiisa waxa weeyaan beri aad ka tahay haddaan adoowad u lahaynna waajibkaasi waa kaa dhacaya yaa ku soo celinaya islaamka xaqiiqadii saddex arrimood bay ka kooban tahay ilaa qofka laga wada helo aan muslimba noqonayn yaa ku soo celinaya wadaa xagga dambe fadhida walaalaha xagga dambe fadhiya nacam koowaad waa atawxiid aaaca saxaadna waa albara'atu min ashirki wali sax jazaka allahu khayra baaraka fiik qaala wa huwa islaamku halaatu maraatibo saddex martabadood buu ka kooban yahay waa saddex derajo alislaamu weeyaan darajada koowaad waliimaanu weeyaan ta labaad walixsaanu weeyaan ta saddexaad waa saddex daa'iro oo kala sareeya maanaa saddex daa'iro samee ama saddex waxa weeyaan goobo kaa u weyne u sarreeya waa maxay waa alislaam ta kale kasii dhex samaysani waa maxay aliimaan ta kale taa kasii dhex samaysanna waa maxay alixsaan ma siday u kala sarreeyaan bay dara darajooyinkani ma siday u kala horeeyaan bay u kala sarreeyaan se siday u kala dambeeyaan siday u kala dambeeyaan oo acla darajaat waa maxay waa darajat lixsaan qofku darajat lixsaan markuu gaadho waa mid darajat lislaam iyo darajat liimaanba soo taxqiijiyo soo dhaafay markuu darajat liimaan gaadhana waa mid darajat lislaam helay oo ku darsaday derajada labaad markuu darajat lislaam uu taagan yahayna darajadii koowaad buu taagayo labada kale waa ka maqan yihiin marka xadiidka jibriil marka aynu sharaxayno ee kitaabka ku iman doona xadiidu qisati jibriil ayaynu tilmaami doonaa farqiga udhexeeya alislaam waliimaan laakiin guud ahaan waxaad sii fahamtaa labadaa kelmadood alislaam iyo aliimaan iyo almu'min iyo almuslim haddii meel lagu wada sheego way kala macno duwan yihin mid waliba macno gooniyuuna tusinaya haddii meel lagu wada sheego islaamka waxaa looga jeeda alacmaal daahira acmaasha muuqataa looga jeeda iimaanka daahirkaa baa looga jeeda oo dhawaaqa qofku shahaatooyinka uu ku dhawaaqayay iyo salaadii iyo soomkii iyo zakadii iyo xajki waa kuwaa muuqda ayaa islaamnimada looga jeeda aliimaanna waxaa looga jeedaa aliimaan albaatil iimaanka qarsoon ictiqaadka qalbiga alimaanu billah wa birusulih wa malaa'ikatih wa kutubihi wa rusulih bilqadari khayri wa shari alimaan bilyawmi alakhir waa haddii meel lagu wada sheego saasay u kala macno duwan yihin haddii midkood meel lagu sheegana labadii waayna tusinaya acmaashii daahirka ahayd iyo iimaankii qalbiga haddii alislaam oo qura aad aragto meel lagu sheegay acmaashii muuqatay iyo iimaankii qalbiga labadaba waayna tusinaya haddii iimaan gooni loo sheegana acmaashii muuqatay iyo tii qalbiga labadaba waayna tusinayaa marka islaamku saddexa martabadood ayuu ka kooban yahay wa kullu martabatin martabo kastana laha waxaa usugnaaday arkaanu arkaanun arkaan ayaa usugnaatay oo rukunku waa maxay arkaan waa jamcu rukn arkaanu shayna waa ajza'ahu fi lwujuud alati laa yaxsulu ila bixusuuliha wahiya daakilatun fi xaqiiqatihi arkaan haddii la dhaha waxaa looga jeedaa waa ajzaada ama waa qaybaha shaygu uu ka kooban yahay ee jiritaankiisa uu ku xidhan yahay iminka saqafka masaajidkan aynu darsiga ku akriyeynaa jiritaankiisu muxuu ku xidhan yahay tiirarkan haddii tiirarkan la jejebiye ka warrama saqafkaasi ma jiraya waa maya marka maxaa loo dhaya waa arkaan albina ama arkaanu lmasjid oo tiirarka masaajid ku taagnaa marka arkaantu mar mid xisiya bay noqotaa la taaban karo waa tan dhismaha marna waa mid macnawiyo waa la fahmi karaa laakiin wax la taaban kara maaha waa sida arkaan uddiin arkaan lislaam fa arkaanulislaami islaamka arkaanta uu ku taagan yahay qaybihiisa jiritaankiisu uu ku xidhan yahay khamsatun waa shan waxaana u daliila xadiidka cabdillahi bni cumar bukhaariyo muslim ay warinayaan in arkaan islaam ay shanta bunya islaamu calaa kamsin shahaadati an laa ilaha ila allah waana muxameda rasuulu llah waiqaami salaa waitaai zaka wa soomi ramadaan وxaji الbeyti waxaji beyt الlahi الxaraam nacam marka islaamku in shantaa rukun uu ku taagan yahay xadiidkaasi ayaa u daliila shahaadatu an laa ilaha ila اlah waya arkaan اlislaam shahaadatu qiritaanka la qiro shahaada macnaheedu waa maxay ictiqaadka la ictiqaado ee la yaqiinsado ee lagu dhawaaqo iska ilaali marka la qofkaasi waa shaahid waa markhaati macnaheedu waa maxay waxaa markhaatiga uu ka yahay de wuu ogi wax goodjoogu ka aha wuxuu ka shakisan yahayna maahae waa wuxuu hubo waana kan ku dhawaaqaya elo xaafisaayo saasee u dhaceen ama hebel baa waxaa samey ama hebel ba hebel waxaa ka qaaday marka marka la yidhaha ashhadu an laa ila macnaheedu waa maxay wa aclamu wa actaqidu wa ukbiru biannahu laa ilaha ila allah waxaan ogahay oon ictiqaadsanahay on aaminsanahay oo aan ku warramaya aan ku dhawaaqaya an laa ilaha ila allah mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilahay mooyaane markaa rugakood waa shahaadatu qiritaanka la qiro an laa ilaaha e an laa macbuuda mid la caabudaa inaanu jirin oo bixaqin xaq lagu caabudaa ila allah ilahay mooyaane oo kuwo la caabudaa ma jiraan mise ma jiraan waa jiraan laakin ma xaq baa lagu caabudaa mise bail bail baa lagu caabudaa wa ana muxammadan waxaa kaloo nacam iyo qiritaanka la qiro ana muxammedan moxamed rasuul llahi inuu yahay rasuulkii ilaahay uu soo diray wa iqaamu salaati salaada in looga weeya rukunka labaad wa itaau zakaati zakada in la dhiibo la bixiyo weeye rukunka saddexaad wa sawmu ramadaana wa sawmi ramadaana in la soomo ramadaan weeye rukunka afraad wa xaji bayt illahi alxaraam afwan wa sawmu ramadaana sideedaa damadeeda ku daa waxay bedel ka tahay khamsatun ayay bedel ka tahay wa sawmu ramadaana ramadaan in la soomo weeye rukunka afraad wa xaju beyt illahi alxaraam in loo qastiyo o loo xajiyo guriga ilaahay uu xurumeeye weeyaa rukunka shanaad marka arkaanta islaamka culimadu waxay isku waafaqsayin haddii shantaba la waayo qofku inaanu muslim ahayn shantaba haddii laga waayo haddii laga waayo shahaadateynka oo qura markaana muslim ma aha haddii shahaadateynku ay ka buraanna islaamnimadu waa ka burtay haddii shahaadateynki uu hayo oo salaada laga waayo waa la isku khilaafay qofkaasi ma muslim baa mise waa gaal rasuulkuna wuxuu tilmaamay inuu yahay kaafir alcahdu aladi baynana wa baynahum asalaa faman tarakaha faqad kafar ama saddexda rukuno kale ruknu zaka wasawm xaju beyt illahi alxaraam adiladu waxa ay tusinaysaa qofka aan waajibnimadooda aan dafirsanayn ee in lagu leeyahay qirsan ee caajisnimo iyo bakayltinimo iyo wax lamida uga tagaa inuu yahay qof dembi weyn ku dhacayo ilaahay caafiye laakiin aanu kufriyin oo aanu gaaloobin shantii rukun ayaa sheekhu mid walba daliil u keenaya so wuxuu leya fadaliilu shahaada shahaadada waxaa u daliila shahadatu an laa ilaha illa ana maxameda rasuulu llah qawluhu tacaala hadalka ilaahay uu yihi shahid allah ilaahay wuxuu ku warramay shahid allah bimacnaa akbara waaclam ilahay wuxuu ku warramo dadka uu ogeysiye wey shahaadat llahi waa ikbaarun waa iclaam annahu laa ilaha mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaa huwa isaga mooyaane saasuu ilaahay dadka ogeysiiyey oo ugu warramay wlmalaaikatu malaa'igtiina sidaasi ayay ka markhaati kacday malaa'igtuna mid xaq lagu caabuday inaanu jirin ilaahay mooyaane ayay aaminsan yihin ictiqaadsan yihin oy og yihiin oo ay ku dhawaaqeen wa ululcilmi kuwii cilmiga lahaana sidaasay ka markhaati fureen mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah mooyaane qaa'iman xaala uu yahay allah subxaana watacaala mid ku taagan bilqisti ee bilcadl cadaalad laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane alcasiizu weeye waa kii sharafta lahaa ee awoodda lahaa alxakiimu ee falka suubana macanaa shay walba dhiga meesha ku habboon marka aayaddu waxay daliil u tahay shahaadatu an laa ilaha ila allah wa shahida allah anahu laa ilaha illa huwa watashahaadatu an laa ilaha illa allah aayaddani waxayna tusinaysaa wax laga markhaati kaco wixii u weynaa ayaa aayaddan ku sugan fama huwa wax laga markhaati kaco waxa u weyni waa maxay nacam annahu laa ilaha ila allah haddaad soo gaabisana laa ilaha ila allah waxay macnaheedu kelmad udhig intaan raba kelmad qura wax laga markhaati furo waxa weyn ha sax atawxiid ka dhe wax laga markhaati furo waxa weyn waa maxay atawxiid wa hadihi acdamu shahaada marag la furana tii u weyneyd weeyaantan waayo waa marag ilaahay uu furay malaa'igtu ay fureen oo ahlulcilmigu ay fureen hadihi acdamu shahaada waxaana aayaddu ay tilmaamaysaa qiimaha uu leeyahay tawxiidku wa shayun shahida bihi allahu washahidat bihi almalaa'ika washahida bihi ahlu lcilm waxaa kaloo aaddu ay tilmaamaysaa fadliga uu leeyahay cilmigu iyo ahlulcilmigu oo ilaahay subxaana watacaala cid kale markhaati ugama dhigin tawxiidka oo aan ahayn ahlulcilmiga duuna saa'ir lbashar wa ulilcilmi bu hi ilaahay subxana watacala ayaa markhaati ka ilaahay kelinimadiisa mar labaadka ilaahay maraggoodii wuxuu la xidhiidhiyey maraggiisa iyo maraggii malaa'igta wa hadihi rifcatun lahu taasina daraja ayay u tahay marka la yihi shahid allah anahu laa ilaha illa huwa walmalaa'ikatu wa ulilcilm hal ficil baa laga dhexaysiiyey allah almalaaika wa ulilcilm wa hadihi daraja wa rifca liahli lcilm mar labaadka ahlulcilmiga ayaa ku jira alambiya ayaa ku jira wa ululcilmi markuu ilaahay leeyahay ambiyadii baa ku jirta iyo rususha ahlulcilmiga marka waxaa sharaf ugu filan iyaga iyo ambiyadii in magac qura laga dhexaysiiyey oo magaca imika ululcilmi yuu ka dhexeeya alambiyaa waalculamaa oo cidda u horeysa ee ululcilmiga ee ilaahay kelinimadiisa iyo tawxiidkiisa ka markhaati furtay waa ambiyada wey tawxiidkaa lagu soo celceliyey takraarkaasina taakiid buu faa'ideynaya shahid allah anahu laa ilaha ilaa huwa saa daree laa ilaha ilaa huwa mar labaad haddaba arrinta muhimkii waa tana wa macnaha macnaheedu waxa weeye laa ilaha illa macnaheedu waa maxay waa in la fahmo ayuha alakh almuslim waxaa u horeeya waajibka kugu ahay wa an tacrifa macna laa ilaha ila allah inaad laa ilaha illa macnaheeda aada garato macnaha macnaheedu waxa weeye laa macbuuda mid la caabudaa ma jiro bixaqin xaq lagu caabudaa ila allahu ilaahay mooyaane oo maxaa u daliilaynu macnaheedu sidaa yahay macnaha noocaas iyo tafsiirkaasi ma ijtihaad buu ku sugnaaday ma ra'yi culimaa la hada التfsir yctamid عalى الwaحy ilahay baa subxaanaه wataعaalى wuxuu yihi ذlika بأn اllaha huwa الxaq وأna ma ydcuuna min dunihi huwa الbaطل وأna اllaha huwa العaliy الkabيr ilahay baa ka xaqa keladii cibaado mutaystay xalaaliya waxa ilaahay ka sokeeyeen waa baطil cibaado la caabudaya marka aayaddaas ayaa u daliila laa ilaha illa macnaheedu inuu yahay laa macbuuda bixaqin ila allah adilo kalena sheekhu waa u keeni doonaa in laa ilaha illa macnaheedu yahay in ilaahay cibaado loo sugo cidda ilaahay ka sokaysana cibaadaadka loo diido marka laa ilaha illa laba rukun bay ka koobanta laa ilaaha waa rukun ila allahuna waa maxay rukunka labaad marka laa ilaaha ayaad odhanaysaa ama qofku odhanaya ama ilaahay wuxuu yihi laa ilaaha naafiyan isagoo diidaayo meesha ka saaraya jamiica ma shay dhammaantii oo yucbadu la caabudo min duuni illah oo laa ilaaha oo rukniga koowaadi waa nafyi wey diid buu ka kooban yahy oo maxaa la diiday waxaa la diiday cibaada la caabudo cidaan allah subxaana watacaala aan ahayn ila allahu muhbitan isagoo sugaaya alcibaadata cibaadadii lilahi ilaahay u sugaaya waxdahu kelidii xaalo uu yahay oo laa shariika lahu mid wax la wadaaga aanu jirin laa shariika lahu mid la wadaaga aanu jirin fii cibaadati cibaadadiisa kamaa anahu laa shariika lahu sida aanu jirin mid la wadaaga fii mulkihi mulkigiisa iyo lahaashiisa laa ilaha ila allah macnaheedu waa maxay waa isbaatu alcibaadati lilah wa ila allahu ayaa intaayna tusinaysa in ilahay cibaado loo sugo wa nafyuhaa can man siwaa cidda ilaahay ka soo hadheen in cibaado loo diido taana waxayna tusinayaa laa ilaaha markaa qofka yidhaahda anigu ilaahay waan caabudaya cid ilaahay ka sokaysano cibaado u ogol waa qof haysta ila allahu yo qura oo laa ilaahda ka tegey qofka yidhaahda anigu cidnaba cibaado uma ogoli allah iyo cid kala toonana waa qof haysta laa ilaaha qof kale anu ilaahay baan caabudaya cid ilaahay ka sokaysana cibaado uma ogolina waa mid labada u wada haysta laa ilaaha ila allahu marka laa ilaha ila allah lafdi ahaana u kala hadhi mayso waa inay israacdo macna ahaana uma kala hadhi karto haddii la kala rabo macnuhu waa khaldamaya oo haddaad laa ilaaha oo qura aad tidhaahdo mid la caabudaa ma jira baa tiri oo xataa ilaahay baa diiday marka qaarkood baa dha laa ilaaha halkaa ku joojiya waa khalad mid la caabudaayo ma jiro mid in la caabudo mutaystayo ma jira baa tiri xataa ilaahay xaq ah baad ku darto haddaad ila allahu oo qura aad tidhaahdana ilaah un baad cibaado u sugtay cidda ilaahay ka sukaysa cibaado umaa diidin marka haddaad xataa kelmadan ilaahay ku xusayso waa inaad israaciso laa ilaha ila allah kuwa waxa weeyaan khuraafiyiinta qaarkood ayaa waa ilahay waxaan ku xusaynaa laa ilaha laa ilaha laa ilaha laa ilaha gaalnima ilahay ku xusayaan kuwaas oo laa ilaha dee waa kufri mid in la caabudo mutaysi ma jiro weyaan macnaheedu xataa ilahay xaq ahaa buu diidaya qofka marku saaliy qaarkoodna waxay ku celceliyaan oo qura ila allahu ila allahu ila allahu hada min abطl اbaطil waa in labadaba la israaciyo wy laa ilaha ila اllah wa tafsiruhaa tafsiirkeeda laa ilaha illa tafsiirkeeda aladi kaasoo yuwadixuhaa macnaheeda cadaynaya qawluhu tacaala wey qowlka ilaahay uu yihi waid wakti xus qaala uu yihi ibrahim ibrahim liabihi aabihi uu ku yihi nebi ibrahim khaliil اllah wa imaam alxunafa wa abu alambiya wa afdal rusul bacda nabiyina moxamed sala allah alay wasalam wuu ku yihi aabihiiyo wa qowmihi qowmkiisii qoladii loo diray inanii anigu baraa-un beri ayaan ka ahay waa sifa mushabaha oo laga soo qaatay min albara ay beri-un beri ayaan ka ahay mima tacbuduuna waxaad caabudaysaan oo dhan ila aladii fataranii allaha i abuuray mooyaane ay khalaqani fa inahu sayahdiin allahaasi ayaa i hanuunin doona waddada xaqa i tusin doona wajacalaha wuxuu ka dhigay ibraahim kelmadda kelmaddaa inanii baraa-un mima tacbuduuna ila aladii fataranii kelimatan buu ka dhigay baaqiyatan baaqi kuwa oo ku hadhay fii caqibihi duriyadiisa dhexdeeda dadkii isaga ka farcamay dhexdooda kelmad ku hadhay buu ka dhigay lacallahum yarjicuun bal si ay ugu soo noqdaan kelmadda kuwa mushrikiinta ah ahlu shirki oo ay shirkiga ka soo noqdaanoo kelmadda ay usoo noqdaan tawxiidka tusinaysa markaa sheekhu laa ilaha ila allah macnaheeda su u caddeeyo wuxuu inoo keenay tusaale camaliya nabiy llahi ibraahim milladiisu maxay ahayd xaqiiqada millada nebi ibraahim maxay ahayd taxqiiqu macnaa laa ilaha ila allah sayna horu tilmaana marka laa ilaha ila allah baabaad moodaa nebi ibraahim inuu fasirayo oo markuu nebi ibraahim yihi inanii baraaء mima tacbuduun intaasi maxay la macnatay laa ilaha ila اladii faطaraniina ila اllah idan maxaynu fahamnay laa ilaha illa macnaheedu inuu yahay isbaat اlcibaadati lilah wa ila aladii faطaranii baynu ka qaadanay wanafyuha can man siwaa ilahay cidaana in cibaado in loo diido inanii baraaءun mima tacbuduuna baynu ka qaadanay qofku markaa haddii aanu ka bari noqon waxa ilaahay sokadii la caabudayo yidhaha ilaahay baan caabudaya laa ilaha ila allah ma ma taxqiijin karo hadduu yidhaahdo cidnaba caabudi maayo ilaah iyo cid kala toonana laa ilaha ila allah ma taxqiijin aayaddan waxaynu ka qaadanayna dhowr faa'ido faa'ida kood waxay tahay wujubu lbara'ati min ashirki walmushrikiin waxaynu ka qaadanaynaa inay waajib tahay in laga beri noqdo shirkiga iyo mushrikiinta oo shirkiga mushrikiinta in laga beri noqdaa laa ilaha ila allah bay ka mid tahay wa inanii baraaun mima tacbuduun wa fiiha daliilu calaa fadiilati man yuurisu awlaadahu hudan wa salaaxan waxaa laga qaadanaya fadliga uu leeyahay iyo amaanta uu mutaystay ka awlaadiisa iyo duriyadiisa dhaxashiiye uga taga hanuun iyo wanaag nabi ibraahim ilahay taasuu ku ammaanay wajacalaha kalimatan baaqiyatan fii caqibi waxaa kaloo hadda ay tilmaamaysaa min alkamaali alcaqli an yatabica almar'u lhudaa walaw khaalafahu ahluhu wa qawmuhu wa ahlu bilaadihi wannaasu ajmacuun caqliga dhamayska tiran waxaa ka mida qofku xaqa iyo hanuunka inuu raaco walow ehelkiisu ha khilaafaan oo reer tolkii ha khilaafaan oo dadka waddankiisa degan ha khilaafaan oo dadkao dham ha khilaafaan oo nebi ibraahim xataa muu odran aniga iyo cidda i raacday baa beri kaa waxaad haysataan ee muxuu yidhi inanii baraaun mima tacbuduun manaa hadday dhammaantiin isku wada raacdaan cibaadata gayr illah ogaada anu beri baan ka ah oo idinku raaci maayo marka marnaba yaanay ku dhagin dadka baatilka haysta farabadnaantooda xaqa tiro laguma gartee daliil baa lagu gartaa xaqa inamaa yucrafu alxaqu bidaliil laa birijaalihi walaa bikatrati atbaacihi wa qawluhu baa u daliila laa ilaha ila allah macnaheeda ama fasiraaya ilahay ui qul waxaad tiraa nebi maxamedow ya ahl alkitaabi ahlulkitaabow ahlulkitaabku waayo alyahuudu wاnasara maxaa ahlulkitaab loo yidhi kitaab ilaahay soo dejiyey bay rumaysnaayeen tacaalow ukaalaya ilaa kalimatin kelmad sawaaءin baynana wa baynakum annaga iyo idinka inoo dhaxaysa oo aynu u siman nahay inay farad inagu tahay gar ku dhawaaqeeda iyo garashada macnaheeda iyo ku dhaqankeeda oo anaan idinka xigin anlaa nacbuda weeyaan kelmadaas inaanaan caabudin ila allaha ilaahay mooyaane walaa nushrika bihi oo inaan u shariik yeelin shayan shaynaba walaa yatakida oo aanu ka dhigan bacdunaa barhkeen bacdan barhka kale arbaaban rabbiyaal wuxuu xalaaleeya waxna ka xaaraantimeeya min duuni ilahi ilaahay sukadi fain tawalow hadday jeestaan oo ahlulkitaabtaa ay idinka diidaan faquluu waxaad tidhahdaan muslimiintiyey ishhaduu markhaati ka ahaada ahlulkitaabow biannaa muslimuun annagu inaan muslimiina aan xaqa ku toosnaanayno kana waa tusaale labaad oo camaliya sheekhu inoo keenay si laa ilaha illa macnaheeda aanu fahno oo inooga soo qaaday min waaqici nabiy sal alay wasalam waxay nebi maxamed oo ahlulkitaabka kelmad ugu yeedhay waxay mufasiriintu isku waafaqsayen kelmaddaasi inay tahay laa ilaha ila allah kelmaddiibaa markaa aayaddu ay fasirtay kelmaddaas macnaheedu waa maxay anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shay-a idan laa ilaha illa macnaheedu inuu yahay an nacbud allaha inaynu ilaahay caabudno walaa nushrika bihi shay-an waxbana aynaan u shariik yeelin ayaa aayaddu aynoo tilmaamaysa oo ayna tusinaysa dadka o dhanna intaa loogu yeedhaya aayaddu tilmaamaysa taasaa loogu yeedhayaa dadka o dhan ahlulkitaab wagayruhum waxaana aayaddu diidaysaa cidaan ilaahayn in laga qaato xalaaleynta iyo xaaraantimeynta wataxliil wataxriim waa xaqun lilahi subxana wa tacala haddii dadku xaqa ay aqbali waayaan ee dadka xaqa aqbal waay adigu ha raaci ee adkayso xaqa ku adkow oo waxaad tidhaahdaa dad xaqa idigu khilaafteen markhaati ka hada anu xaqaasaan haysanaya khilaafkaad xaqa khilaafteenna aniga waxba iga qaadi mayso idan baaraka allahu fiikum min awjab alwaajibaat wa acdam alfaraa'id waajibaadka kuwa u waajibsan farallada kuwa u waaweyn waa maxay waa an tacrifa macna laa ilaha ila allah an laa ilah illa macnaheeda aad garato dad badan kuwa hore iyo kuwa imika joogabana laa ilaha illa macnaheedu waa ka khaldamay oo qaar baa laa ilaha illa allah waxay u yaqaaneen macnaheedu inuu yahay laa khaaliqa ila allah mid wax abuuray ma jira ilahay mooyaane laa qaadira ila allah laa mukhtarica ila allah laa raaziqa ila allah wa hada bail oo intaaba mushrikiintu miyaanu qirsanayn khaaliq kale inaanu jirin inaanu jirin qaadir kale mukhtaric kale inaanu jirin raasiq kale inaanu jirin intaaba way qirsanaayeen haddii laa ilaha illa macnaheedu uu sidaa yahay maxay muslimiin u noqon waayeen macnaheedu waxa laa ilaha illa allah macnaheedu sidaa ma aha waa ka xeel dheertay intaa saasi awgeed kuwii mushrikiinta maxay yidhaahdeen ajacala alaalihata ilaahan waaxida waxay fahamsanaayeen inuu macnaheedu yahay tawxiid almacbuud cidda la caabuday inay mid qura noqoto allah xaqa ay noqoto oo laa ilahay macnaheedu aanu ahayn in la yidhaha ilahay baa khaaliqa iyo ilahay baa raasiqa iyo ilahay baa maalika iyo ilahay baa mukhtarica iyo ilahay baa qaadira inaanu macnaheedu intaa ku koobnayn waa garanayeen kuwii mushrikiinta ahaa bal ilahay bay caabudayeen laakiin cibaadadan baanay u gooni yeelen bal aayadda nebi ibraahim ilahay u kaga warramay u fiirso inanii bara-un mima tacbuduun ila aladii fataranii oo aayaddu maxay tilmaamaysa ilahayna way caabudi jireen kuwo kalena waa caabudi jireen markaa nebi ibraahim muxuu yidhi wax allaale waxaad caabudaysaan beri baan ka ahay yuu ka soo reebay ila aladii fataranii kaa way caabudaan iyaga laftooda lakin allaha beri kama yihi allaha xaqa ee aada caabudaan laakiin kuwa kale aada la caabudaan baan beri ka ahay dadka qaarkood laa ilaha illa allah waxay ku fasiraan inuu macnaheedu yahay laa xaakima ila allah hada khata weliba xukumka iyagoo uga jeeda waxa weeyaan tanfiid alaxkaam asharciya fulinta axkaamta sharciga xukumka haddii looga jeedo diinta oo dhan oo tawxiidkii ugu horeeyo waa la odhan karaa laa ilaha illa allah macanaa laa xaakima ila allah oo ilaahay subxana watacaala waa ka yidhi in ilxukmu ila lilah amara an laa tacbudu ila iyah oo xukumka waxa u horeeya tawxiidka oo cid aan tawxiid waxba ku xukuminin ilahay diintiisi dadka kumay xukumin hadday si kaste ka zinaysta ay u jeldiyaan oo ay rajmiyaan qaarkood oo ka waxla gacanta ka tiraan oo ka khamriga caba jeedeliyaan oo ka diinta cayo qoorta ay ka tiraan laakin tawxiidkii aanay fulinahayn oo cibaadatu gayr ilahi dadka aanay ka celinahayn kuwaasi diinta ilahay maaha waxay wax ku xukumeen wax kala wey waaraadood iyo ahwaadood dadka qaarkoodna tafaasiir gariib oo cusub bay la soo dariyeen oo casriyaba laa ilaha illa macnaheedu waxa weeye ikraaj alyaqiin alfasid min alqalb cala dati alashya waidkhaal alyaqiin cala dati illah kalaam yani rakiika oo alcilmiba yidhahdeen xataa waa kalaam aan macnihiisa la fahmi karin iska dhaaf inuu laa ilaha illa macnaheedu u noqdeen waxana yaqiinta faasidka ee ashyaada aada yaqiinsan tahay ashyaada yaqiinta ad yaqiinsan tahay qalbiga ka saar oo ilaah o qura yaqiinsan wahada bail waa kalaam baila ma ilaah o qura ayaa yaqiina waxyaabaha yaqiinta ee jiritaankooda aada hubtaa dee waa fara badan yihin qoraxdu inay jirtaa waa yaqiin geeridu inay jirtaa waa yaqiin inaad dhimanayso wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin waa almowt baa looga jeeda oo habeenku inuu jira waa yaqiin oo maalintu inay jirta waa yaqiin waa macno aan tawxiidba aan taxqiijinahaynba meel allaale meel ujeedanaa la garay saa ogeed bay culimadu radiyeen jamaacaadka qaarkood baa sidaa ku fasira laa ilaha illa allah jamaacat tabliiq laa ilaha illa saasay ku fasiraan waana tafsiir qur-aanka iyo sunuhu toona aanay markhaati furahayn ahlucilmiguna waa radiyeen oo sheekh ibnu cuthaymiin kitaabkiisa lala atacliiqaat calaa kashfi shubahaat ayaa lagu weydiinaya bal ka waran dadka sia laa ilaha illa ku fasiraya waa bail waa tafsir baila bu leyahy sheekh qur-aan iyo sunatona aanu markhaati furahay kadalika sheekh fawzan laa ilaha illa macnaheedu waa kaa cad inanii baraaءun mima tacbuduun ila aladii fatarani dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duuni huwa albaatil ilahay baa macnaheedii caddeeyey kelmad ugu yeedh ba la yidhi ahlukitaaba kelmadaas waa maxay waa laa ilaha illa allah macnaheedu waa maxay an laa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shay-a maxaa tafaasiir kale oo gariiba oo mukhtaraco adigu aada samaysatay oo macnaheedii xaqaana aan gudahayn oo tawxiid aan sugahayn shirkina aan meesha ka saarahayn maxaad laa ilaha illa allah ugu fasiraysa ku fasirin daliilka raac qur'aanka iyo sunnaha sheekh maxamed cabdilwahaab kitaabkiisa laga kan shubahaat wuxuu ku yihi falcajabu miman yaddaci lislaam wahuwa laa yacrifu min tafsiri hadihi alkalima maa carafahu juhaalu lkufaar waxa la yaab leh dad islaamnimo sheeganaya oo haddana kalimatu laa ilaha ila allah macnaheeda aan ka aqoon intii juhaalu kufaar ay ka yaqaaneen mooyaane cafwan intii juhaal kufaar ay ka yaqaaneen aan ka aqoon isagu oo juhaal kufaar maxay yaqaaneen macnaheedu inuu yahay tawxiid lmacbuud oo waa kuwaa yidhi ajacala alaalihata ilaahan waaxida isna garan maayo inuu macnaheedu intaa yahay waa kan meel kale ku taaraye laa khaaliqa ila allah iyo laa raasiqa ila allah iyo laa mukhtarica ila allah iyo ikhraaj lyaqiin walyaqiin alfasid walidkaal yani meel kale waa kan u qaaday bal yadun ana ana dalika atalafud bixurufiha ana dalika atalafud bixurufiha min gayri itiqaadi min gayri ictiqaadin lishayin min almacaani bal qaarkood waxay u malaynayaan macnahe in laa ilaha illa allah ay tahay in xuruufteedi lagu dhawaaqo oo intaa muslim lagu noqonayo waalxaadiqu minhum yadunu ana macnaha laa yakluqu walaa yarzuqu ila allah kooda u fariidsani wuxuu u malaynaya laa ilaha illa macnaheedu inuu yahay ilahay mooyaane cid kale xo ma abuurto ilahay mooyaane cid kale xo ma arsaaqdo marka waa waajibku saaran inaad laa ilaha illa allah macnaheedu aada barato oo sida uu sheekhu uu yihi hiya alfaariqatu bayna alkufri waalislaam waata islaamka iyo gaalnimada kala saarta wa hiya kalimatu taqwa wa hiya alcurwatu lwusqa wa hiya alati jacalaha ibraahimu fi caqibi walaysa almuraadu qawluha billisaan maca aljahli bimacnaha maha ujeedada kelmada laga leeyay in afku laga yidhahdo macnaheeda jaahil laga yihi faina almunaafiqiina yaquluuna hum taxta alkufaar fi darki lasfali min annar munaafiqiintuba laa ilaha illa afka waa ka lahaayeen haddana cadaabta iyo naarta marka leego iyagaa gaalada kasii hooseeya gaaladii gaalnimada caddaysatay maca kawnihim yusalluun wayatasaddaquun walakina almuraad ujeedadu waxa weeye qawluha maca macrifatiha bilqalb inaad ku dhawaaqdo adoo macnaheeda qalbiga ka garanayo ka ictiqaadsan wamaxabatiha wamaxabati ahliha adoo jecel kelmadan ehelkeedu ahlu tawxiidkaana jecel wabudi wabugdi man khaalafaha wamucaadaatiha adoo u cadhoonaya cidda kelmadan khilaafta oo colaadinaya majmuucatu tawxiid ayaa sheekhu sidaa uu ku yihi markaa macnaheedu waa fahnay baan filaya wadaliilu shahaadati ana muxameda rasuulu llah shahaadatu ana maxameda rasuulullah daliilkeedu waxa wey qawluhu tacala hadalka ilahay uu yihi laqad jaakum waxaa idin yimi rasuulu rasuul min anfusikum nafihiina kamid ay min jinsikum aada isku jinsi tihiin oo aada waxa weya isku bashar tihiin oo haddii la dha waxa lala hadlaya dadkao dhan ilaa carab bay aada si gooniya ula hadlaysaana idinka idinka mid oo idinka idinka dhashay marka ilahay yihi huwa aladi bacatha fi lumiyiina rasuula minhum kuwii umiyiinta ilahay wuxuu kasoo dhex saaray rasuul iyaga kamida rasuul jina iyo rasuul malaayiga ilahay nooma soo diray rasuul bashara bu ilahay inoo soo diray caziizun calayhi kaasoo ay ku adagtay maa canidtum ay canadtukum waxaa idinka idin dhibaya xariisun calaykum idinka idinku dadaalaya yani xariisun calaa hidaayatikum inaad hanuuntaan buu ku dadaalaya oo waddada xaqaa cagta aada la heshaan bilmu'miniina ra-uufu raxiim bilmu'miniina mu'miniinta oo qurhana ra-uufun mid u tudhaar oo raxiimun u naxariis markaa jaarkiiyo majruurka lasoo horumariyey ila ra-uufun raxiimun bilmu'miniina ee asalkuu ahaaye xasri buu tusinaya oo rasuulku iyo unaxariista oo qura mu'miniinta oo qura unaxariista ama kufaarta waa ka ilaha yihi muxamedun rasuulu llah waladiina macahu ashidaau cala alkufaar gaalada waxa wey waa ku adadegi rasuulka sal ly slam iyo saxaabada marka hadda waxay tilmaamaysaa nebi maxamed in ya rasuul bashara huwa bashar nabiyuna moxamed sal la alay wasalam walaysa malakan walaa jinniyan waa bashar ilaahay u abuuray sida basharka u abuuro dad baa ka odhanaya nebi maxamed bashar maaha haddaa waa maxay ilaahay baa nuur ka sameeyey ku odhanaya ilaahayna muxuu ina yidhi qul inamaa ana basharun milukum yuuxaa ilaya anamaa ilaahukum ilaahu waaxid waxaad tiraa nebi maxamed anu waxaana bashar idinkoo kalaa laakin basharka maxaan dheeray yuuxaa ilaya anamaa ilaahukum ilaahu waaxid waxaa lai waxyooday inaad allaha xaq allaha xaqa oo qura ad caabudaan ida nebi maxamed waa bashar aabbiyi hooya ayaa dhalay maxamed ibnu cabdillaahi iyo amina bintu wahab ayaa dhalay saa basharku ay u dhashaan buu u dhashay nebi maxamed sal alay slam ama axaadiista mawduuca ee qaarkeed odhanaya kuntu nabiya wa aadam bayna aiin bayna aturaabi waaiin nebi baan ahaa iyadoo nebi aadam ciidda iyo dhoobo u dhexeeyo hada xadiis mawduuc si ahlucilmigu ay tilmaameen mid shiici oo xadiidkaa u daliishanaya naqliya maalin dhaweyd oo lahaa ahlulbeytku bani aadamba maaha ahlulbeytku bani aadamba maaha bui wadaa waa maxay iyadoo nebi aadamba aanu jirin bay ahlulbeytku jireen bu yihi markaa basharkan iyo bani aadamka nebi aadam ka farcalayo kamid maaha oo hadi sakaafa wa macna shahaadati ana muxameda rasuulu llah macnaheedu waxa weeyaan aacatuhu fima amar wax allaala wuxuu dadka amray in lagu adeeco aacatuhu in lagu adeeco fima amar ay fi jamiici ma amar wax allaala wuxuu dadka faray in lagu adeeco oo lala yimaado ama amar waajib ha noqdo ama amar mustaxab faa'ideynaya ha noqdo istixbaab faa'ideynaya watasdiiqu in laga rumaysto rasuulka fima akbar wuxuu ku warrama mar hadduu xadiidku saxiix yahay walow caqligaagaba ha ka weynaadee inaad rumayso oo waajib ku saaran shahaadatu ana maxameda rasuul lah y rasuul lah yaana taasi ka mid wa ijtinaabu maa shaygii waa in laga dheeraado canhu naha dadka uu ka nahiyey oo wazajar uu ka eriyo u yihaha samaynina wa an laa yucbad allahu ilahay waa inaan lagu caabudin ila bima sharaca wuxuu sharciyeeyey mooyaane wax kale waa inaan lagu caabudin marka nabiyuna maxamed alayh afdal الsalaatu watasliim markaan leenahay ashhadu ana muxameda rasuul lah macnaheedu waa maxay macnaheedu waxa weya rasuulku wax allaalo wixii uu ina amro inaynu ku adeecno wax allaalo wuxuu inoo diidan inaynu ka fogaano wixii wara uu inoo sheegana inaynu rumaysano ilahayna inaynu ku caabudno sunadiisa iyo shareecada ilaahay subxaana watacala uu soo dhiibay marka waxaad odhan kartaa sheekhu markuu hi aacatuhu fima amar watasdiiquhu fima akbar waijtinaabu ma canhu naha wazajar miyaana intaasi ku fillayn muxuu ka daba dhigay wa an laa yucbad allahu ila bima sharca wuxuu ka daba dhigay dadka qaarkood ayaa rasuulka rasuulku sal alay wasalam wuxuu amray baa laga yaaba inay la yimaadaan wuxuu rasuulku u diidana waa ka dheeraada wixii waree rasuulku uu la yimina waa rumeeyaan ayib ma hiya mushkilatuhu maxaa mushkilooda iyo dhibkooda markaa uu yahay lakin yacbuduuna allaha bilbidaci waalahwaa beeg rasuulka waa rumeeye xalaalo wuxuu war sheegana waa rumaynaya wuxuu rasuulku dhaa sameeya waa samaynayaan salaadii bay tukanayaan soomkii xajkii wahaakada wixii rasuulku u diidayna waa ka dheeraanaya laakin mushkiloodu maxay tahay markay baabkii cibaadaadka marka la galo ayaa ilaahay ay ku caabudayaan bidac waxaanu ilaahay sharciyeyn nebi maxamedna aanu jiday iyo hawadooda markaasi ay taasi meesha uga baxdaa sheekhu wuxuu yidhi wa an laa yucbad allahu ilaa bima sharaca oo islaamku wuxuu ku taagan yahay laba aasaas alaasaasu alawal an laa yucbada ila allah ilahay mooyane cid kale waa inaan la caabudin kaasi waa tawxiidka aasaaska labaadna an laa yucbad allah ila bima sharc ilahay waa inaan lagu caabudin wuxuu sharciyey mooyaane waxa kale aasaaska hore waxaa ka soo horjeeda nebi ciise ayaa sheegaya an laa yucbada ila allah maxaa ka soo horjeeda ashirk aasaaska labaad an laa yucbad allah ila bima sharac albidac ayaa kasoo horjeeda waana labada arrimood ee qofka camalkiisa haddii ay galaan aan la aqbalahayn hadduu shirki camala kaa galo laga aqbali maayo haddii bidca kaa gashana bidca ilaahay kaa aqbali maayo man camila camala laysa caleyh amruna fahuwa rad wadaliilu salaati salaadii waxaa u daliilaya wazakaati zakadii iyo watafsir watafsir watafsiir tawxiid tawxiidka tafsiirkiisa waxaa u daliila macanaa aayadda saddexaa waa kulminaysa qawluhu tacaala hadalka ilahay u yihi wamaa umiruu lama amrin ilaa liyacbudu llaha ilahay inay caabudaan mooyaane mukhlisiina lahu iyagoo ilaahay u gaar yeelaya u bagax tiraaya addiina cibaadada xunafaa xaala yihiin kuwa baatilka iyo shirkiga kasoo leexanaya oo xagga tawxiidka usoo leexanaya wayuqiimu salaata salaadii inay ogaan mooye wax kale lama amrin wayu'tu zakaata zakadiina ay bixiyaan wadalika arrinkaasina diin lqayima ay addiin alqayima waa min baabi idaafati almawsuuf ilaa sifati waa diintii qayimka ahay diintii bimacnaa toosnayd wey marka aayadda maxay daliilu tahay salaadii iyo zakadii wayuqiimu salaata wayu'tu zakaa tawxiidkiina aayaddu waa fasirtay oo tawxiidku waa maxay wamaa umiruu ila liyacbudu llah mukhlisiina lahu ddiin oo intaasi maxay la macno tahay laa ilaaha ila allah inay ilaahay caabudaan baa la amray ilaahay cid aan hayn inay caabudaanna waa loo diiday diin lqayimina macnaheedu waxa weeye waa diintii toosnayd oo wax qalqalooca aan lahayn wadaliilu siyaami soomkiina waxaa u daliila qawluhu tacala hadalka ilahi uhi ya ayuha aladiina aamanuu kuwa mu'miniinta ee kutiba calaykum waxaa laydinku faral yeelay asiyaamu soomkii baa laydinku faral yeelay kamaa kutiba sida loogu faral yeelay cala aladiina kuwa min qablikum idinka idinka horreeyey lacalakum tattaquun si aad ilaahay uga baqataan oo taqwo soomka aad uga jihaadsato macanaa soomka waxaa loo sharciyeeyey min ajli an yazdaada annaasu minhu taqwa si ay dadku taqwo uga kororsadaan markaa soomkana ilaahay baa faral yeelay waxaanu ilaahay tilmaamay inaan inagoo qura laynagu faral yeelin ee ummadii horena lagu faral yeelay kamaa kutiba cala aladiina min qablikum wadaliilu xaji xajkana waxaa u daliilay qawluhu tacala hadalka ilahi uli walilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday oo cala annaasi dadkii ugu waajibay xijulbeyti gurigii in loo xajiyo guriguna waa kacbada man istaaaca buu ilaahay waajibkaa ku leeyahay ka awooda sabiilan wado ilayhi uu u maro xajka waman kafara ka kufriya ee xajka waajibnimadiisa dafira fa ina allaha ilaahay ganiyun kaaftoon iyo hodan buu ka yahay can ilcaalamiin makhluuqaadka o dhan hadday dadku xaji waayaan ama xajka waajibnimadiisa ay dafiraan yaani moodin ilahay in wuxu noqonayo ama in ilaahay subxaana watacala ay wax ka nuqsaamayaan ilaahay subxaana watacaala uma baahan ayb almartabatu thaaniya martabada labaad ee kamida maraatibta islaamka martabada koowaad maxay ahayd maraati maraatib uddiin martabada koowaad maxay ahayd alislaam martabada labaadna waa aliimaan iimaanku markaa ahlu sunnuhu waxay ku tacriifiyaan inuu yahay iimaanku ictiqaadun bilqalb in qalbiga laga aamino laga ictiqaado wax allaale wixii laynagu waajibiye inaynu ictiqaadno wa qawlun billisaan carabkana in lagaga dhawaaqo shahaadateynka wa camalun biljawaarix wixii ilaahay uu ina amrayna inaynu xubnaheena aynu ku samayno wixii ilaahay inoo diideyna inaynu iska dayno iimaanku saddexdaa arrimood buu ka kooban yahay ictiqaad qalbiga iyo qowl carabka laga yidhaahdo iyo camalka cibaadaadka ee aynu samaynayno intuba iimaankay ka mid yihin ahlu sunna saasay aaminsan yihin intubana daliil bay leedahay oo rasuulku wuxu uhi sala allahu alayh wasalam alimaanu bidcun wa sabcuuna shucba aclaaha qawlu laa ilaha ila allah wa adnaha imaatat lada can ariiq walxayaau shucbatu min aliimaan iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan laagood waxaa u sareeya laagiisa qawlu laa ilaha ila allah markaa qowlka laa ilaha illa lah aad tidhaahda iimaanka inuu kamid yahay rasuulku tilmaamay wa adnaaha imaatat ladaa can ariiq iimaanka waxa u hooseeya qaybihiisa inaad wadada waxa dadka dhibaya aad ka leexiso waa camal be kaasina camalku inuu iimaanka kamid yahay taasi daliil walxayaau shucbatu min aliimaan xayaaguna ama xishoodkuna waa camal qalbigu uu sameeyo marka acmaal lquluubna inay iimaanka kamid tahay ayuu xadiidku daliiluyahy ictiqaad haddaanu qofku la imanna inaanu iimaan lahayn waxaa inoogu daliila kuwii munaafiqiinta ahaa ilahi subxaana watacaala uu tilmaamay wamin annaasi man yaqulu aamana billahi wabilyawmi alaakhir wama hum bimuuminiin afkay ka leeyihiin muuminiin baanu nahay qalbigana kamay rumayn
marka imaanku saddexaas ka kooban yahi ahlusunna waxay aaminsan yihin imaanku inuu ziyaado iimaankana waxaa ziyaadiya cilmiga iyo daacada waxay aaminsan yihin inuu nuqsaamo waxaa nuqsaamiya iimaanka jahliga iyo macsiyada almartabatu thaaniya alimaanu weeye wahuwa iimaanku bidcun wa sabcuuna shucba waa dhowr iyo toddobaatan laagood qaybood faaclaha waxaa u sarreeya iimaanka qaybihiisa qawlu laa ilaha ila allah odhaahdo qofku laa ilaha illa allah uu yidhaahdo wa adnaaha waxaa u hooseeya imaatatu ladaa dhibka in laga leexiyo can iariiqi wadada dadku ay marayaan dhagax iyo qodax iyo wasak iyo waxyaabaha lamida in wadada lasoo dhigaana waxay daliilo tahay qofka iimaankiisu inuu baciid walxayaau xishoodkuna shucbatun min aliimaan waa qeyb iimaanka kamida wa arkaanuhu sittatun arkaantiisuna waa maxay waa lix marka iimaanka qalbiga iska ilaali iimaanka qalbiga ah ee saddexda derajo marka laga waramaayey ee diintu ay ka koobantahay qeyb kamida ahaa ayaa arkaantiisu ay tahay lix laakiin iimaanka macnaha ballaarana xataa islaamnimadii ixsaanka ay soo gudagelayaan waa kaa rasuulku tilmaamay isaga qeybihiisu inay fara badan yihiin oo dhowr iyo toddobaatan qeybood ay ka kooban yihiin wa arkaanu iimaanka arkaantiisu sitatu lix weeye an tu'mina billah waa inaad ilahay rumayso ilaahay jiritaankiisa rabbinimadiisa macbuudnimadiisa magacyadiisa sifaadkiisa intaba waa inaad rumayso oo intaasuba alimaanu billahi bay soo hoosgelaysa wamalaaikati malaa'igtiisana waa inaad rumayso inay yihiin caalam jira oo makhluuqiina ilaahay uu abuuray oo khalaqahum allahu min nuur ilahay nuur uu ka abuuray caabiduuna lilah ilahay caabuda oo iyaga in la caabudo aan mutaysan ilahay waa kahi waman cindahu laa yastakbiruuna can cibaadati ilahay cibaadadiisa inaan iska kibrin bu ilahay tilmaamay walaa yastaxsiruun yusabixuuna leyla wanahaara laa yafturuun malaaig inay jirto waa inay rumayno khalqi malaaig la dha ilahay nuur uu ka abuuray kuwa magacooda laynoo sheegay waa ina magacooda rumayno sida jibriil kuwa laynoo sheegay sifaadkooda waa inayn rumayno wixii sifaad laynooga sheegay kuwa acmaashooda laynoo sheegayna waa acmaashooda waa inayn rumayno wey shaqooyinka ay qabtaan jibriil ilahay waxyi buu xil saaray malak lmowt waxaa loo xil saaray biqabdi larwaax malik naartaa loo xil saaray israafiil waxaa loo xil saaray inuu afuufo suurta mikail roobka iyo nabaadka ayaa allah subxaana watacala u xil saaray markaa kuwa acmaashooda laynoo sheegayna waa ina rumayno wa kutubihi kutubtiisa allah kutubtiisana waa in la rumeeyo alkutub waa jamcu kitaab waana bimacnaa maktuub kutubtana waxaa looga jeedaa waa alkutub alati anzalaha allahu tacala calaa rasuli waa kutubta ilahay rusushiisa uu kusoo dejiyey waa inaan rumayno inay xaq tahay oo xagga ilahay ay ka timi kuwa magacooda laynoo sheego waa inan rumayno qur-aanka oo nebi maxamed lagu soo dejiyey tawraada lagu soo dejiyey iyo nebi muuse injiil ayaa lagu soo dejiyey nebi ciise zabuurna nabiy llaahi daawuud ayib kuwa aan magacooda laynoo sheegina si guud baynu u rumaynayna acmaasha camallada kutubtaasi ay fartay ee aan la nasikhinna waa inaynu ku camal fallo waa inaan rumayno kutubtaas oo dhan kitaabka u dambeeye nasakha inuu yahay alqur'aan wa rusulihi rusushiisana waa in la rumeeyo waa jamcu rasuul wama manawxa allahu ilayhi bisharcin faamarahu bitabliigi rasuul waxa la haha cidda ilaahay u waxyooday sharci ee uu amray dadka inuu gaadhsiiyo rusushu markaa bashar bay ahaayeen rususha rag mooyaane dumar kuma jirin dumar wama arsalnaa min qablika ila rijaala nuuxi ilayhi waa kan ilahi subxana watacaala waa hawl iyo muhiimad dumaraanay qaadi karin rusushu waxa weeyaan in dhammaantoodba ilaahay uu soo diray oo xaq ay ku taagnaayeen oo run ay sheegayen waa inaan rumayno haddaad rasuul rususha kamida aada beeniso rasuulnimadiisa macnaa waad kufreys rukn min arkaan aliimaan baa kaa maqan waxaa u horreeyey nebi nuux waxaana u dambeeyey nebi maxamed sala allahu alayh wasalam kuwa magacooda laynoo sheego waa inaan rumayno kuwa sifaadkooda laynoo sheego waa inaan rumayno kadalika waxa weeyaan wixii akhbaartooda kamida ee saxiixa ee sugnaadana waa inaan rumayno walyawma alaakhirna waa inaan rumayno waa yawma alqiyaama waxaa yawma alaakhirna loogu tilmaamay leanna laa yawma bacda maalin ka dambaysa ayaan jirin marka waa inaan rumayno in dadka lasoo saarayo kuu dhintay ilaahay uu soo noolaynayo waa inaan rumayno in dadka la keeni doono garoomada qiyaama in la xisaabin doono in la abaal marin doono waxaa alimaanu bilyawmi alaakhir soo gelaysa in jannada la rumeeyo oo naarta la rumeeyo bal in la rumeeyo wax allaale wixii geerida ka dambeeya sida fitnat lqabr iyo cadaab lqabr iyo naciim lqabr iyo waxyaaba waxa weeyaan lamida wa tu'mina waa inaad rumayso bilqadari qadarkiina waa inaad rumayso khayrihi wa sharihi khayrkiisa iyo sharkiisa insha allah qadarka wax kamida axkaamtiisa iyo cilmiga la xidhiidha dersiga soo socda ayaynu ku sheegi doona wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq wsala allahu cala nabiyina maxamed wala alih wasaxbi wasalama tasliima kasiira ayib waxa uu leeyahy walaalka su-aasha soo qoray haddii aad burburiso kaniisadooda magaalada ku taalla maxay diintu ka qabtaa marka horeba in loo ogolaado maaha dhul islaam inay gaaladu kaniisado ka samaystaan wixii ay ka samaysteenna in la burburiyo ayaa waajiba laakiin hawsha noocaasiya iyo mas-uuliyaddaasi waxay saaran tahay xukuumadda iyo dawladda munkarka waxa la yidhaahdo iyo xumaanta suulinteedana waxaa loo eegaa waxa ka dhalanaya de iminka adigu aada ku dhaqaaqdo o aada dumiso munkarkii iyo xumaantii mid kasii weyn baa ka dhalanaysa waxaa laga yaabaa khayr fara badan oo socday inuu istaago oo diintii waxaad u kordhisan da-ay oo dhibaata ay soo gaadho kiniisadiina tii aada burburisay maadaama adigu awood aad ku hor istaagta aanad lahayn mid kasii weyn oo ka qurux badanba meeshii in laga dhiso iyadoo adiga waxa weeyaan lagugu caragsanayo o lagugu niyad jebinayo marka arrinta noocaasiya cidda awoodda iyo talada gacanta ku haysa ayaa munkaraadka noocaasiya gacan wax kaga qaban karta laakiin hawl afraadda mujtamacu ay qaban karaan ma aha wallahu aclam ma xukmu qwl الnabiy sal ه alay slam inahu la yaati bkayr wainama yustakraj bihi min albakiil rasuulku wuxu uhi nadarka isagoo ka hadlaaya nadarku khayr lama yimaadee ka bakiilka unbaa ka bakaylka unba xoolihiisa lagaga saara waa xadiis صaxiixa xadiis cabdillahi bni cumar radi allahu canhu صaxiixeynka ku yaala bukhaari iyo muslim ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen wuxuu rasuulku ujeedaa nadru lmucaawada nadarka qofku wuxuu ku bedelanayo ee tusaalaan uu leya ilaahay ow haddaad qofkaa buka ii shaafido cibaadadaasaan samayn doonaa qofkii safara ku maqnaa hadduu soo nabad noqdo cibaadadaasaan samayn waa nadru almucaawada kaasuu rasuulku leeyay khayr lama yimaado oo haddaad nadarta iyo haddii kala toona bimacnaa qofku caafimaad ku heli maayo aanu ilaahay uqadarin qofkuna soo nabad noqon maayo wax wanaaga oo nadarku isagu uu keenayaa ma jirto oo marka hore aanad heli lahayn ee ka bakaylka unbaa wixii markii hore uu bixin waayey lagaga saarayaa ahlucilmiga qaarkoodna nadarkao dhan ayay ku tilmaameen laakiin waxaad moodaa sida raajix inay tahay in qayb nadarka kamida rasuulka sal ly slam uu ujeedo oo a nadru lmucaawada nadarkaa qofku wuxuu ku bedelanayo ee shardiga ugu xidhan waynu ka warran inay khalad tahay in laa ilaaha ila allahu la kala qaado oo laa ilaaha uu yidhaahdo qofku ama ila allah marka walaalku wuxuu tilmaamayaa dadka qaarkood oo qaar ay yidhahdaan laa ilaaha kuwo kale u tiibinayaana ay yidhahdaan ila allah laa ilaha illa allah di baa la qaybsaday qolaba qayb ay qaato waa khalad wey oo ka laa ilaaha oo qura yidhina waa khalday ka ila allah oo qura yidhina waa khalday xadiidka man fasara alqur'aana bira'yi fahuwa kafir ma saxiix ba la xadiid daciif weyi ma sax can inabiy sal lay slam iminsa jeedal ayaa laga jiraa bu ihi ka khamriga caba maca dikri daliil sida waxa weeyaan nacam saxiixa xad go-an ma laha xad go-an ma lahayn yaana waktigii rasuulka sal allau alay wasalam oo wixii markaa lala gaadho ayuun baa lagu dhufan jiray mid maradiisa ku dhuftiyo mid gacantiisa la gaadho iyo mid kabtiisa la gaadha iyo mid waxa weeyaan un la gaadha ama laantimireed ku dhufto laakiin saxaabadu ridwan ullahi calayhim waxa ay ka dhigeen cumar ibn khadaab radi allahu canhu markii uu kulmiyey waxay uga qiyaas qaateen xadd lqadfi waa tamaaniina jalda sideetan waxa weeyaan jeedal wuxuu leeya waxaad ka warantaa haddii cid kaa xoog weyn ay kugu soo duusho oo weliba islaam ah adna aada u yeedhato gaalo si ay kaaga difaacaan waxay diinta islaamku ka qabtaa ficilka noocaas ah maanaa qofka madluumkee la dulmiyey ka dulmiye aan iska celin karin ciddii waxa weeyaan ka dhicinaysa ee ka celinaysa inuu kaalmaysta dhibaatama laha iyadoo la iska ilaalinayo mafaasida iyo dhibaatooyinka kale ee arrintaasi ka dhalan kara haddii halka adigoo maraaya ay kugu qabsadaan niman shufta ama tuuga oo muslimiina oo mid gaali meesha uu marayo kaa celin karaa waa nimankan iga qabo laa ta'tan bidalik arrintaasi ku dambaabi maysa manaa wax xaaraana maad samayn marka haddii cid muslim baa noqotay ay ku dulmiyeyso ciddii waxa weeyaan awood u leh inay kaa celiso inaad u kaalmaysataa wax dhibaataa male laakin mafaasidda arrintaa ka dhalanaysa waa in la iska ilaaliyo calaa dawiha iyadoo taa iyadoo taa laga duulayo ayaa ahlucilmiga ahlucilmiga qaar badan oo kamida ay fatwoodeen alisticaana bilkufaar fi qadiyati xarbi lkhaliij markii saddam xusein uu doonay inuu kuweyt uu qabsaday uu ciidamadiisi soo dhigay xuduudda sacuudiga sacuudigana u yihi waan qabsanayaa iyagana waa arkeen inaanay awooda iskaga celiyaan aanay haynin ayaa ahlucilmigu waxay fatwoodeen inay u banaan tahay inay kaalmaystaan ciddii waxa weeyaan ninkaa daalimkaa ee kusoo gardaroonaya ka celinaysa waxa uu ka waramayaa kulan kulanka sanadkiiba mar lagu kulmo yani meelaha qaarkood waxaan leenahay cibaadaadka islaamku uu sharciyeeyey in la isugu yimaado mooyaane lama samaysan karo cibaado kale oo wakti gaara loo sameeyey oo sanadkiiba mar la isugu imanay ama bishiiba mar arrinta noocaasina waa ciid oo arrin kastoo soo noqnoqota oo wakti gaara loo sameeyey meel gaarana lagu qabanaayo oo ijtimaac meel laisugu imanayaa oo aan ahayn kuwaa daliil kale sida ciid adxa iyo ciid ulfitr iyo salaat aljamaaca iyo xalaqaadka cilmiga rasuulka sal ly slam uu samayn jiray xadiidka u akri jiray saxaabadiisa fi lmasjid ijtimaacaadka aan ahayn inay bidco yihiin bay tilmaameen culimadu sida sheikh ulislaam ibnu taymiya oo kale kitaabkiisa la idhaahdo iqtidaa asiraat almustaqiim ayu ijtimaac kulan kasta oo wakti gaara loo sameeyey meel gaara ciid ayaa uu noqonayaa ciidna islaamku wuxuu ogol yahay ciid uladxa iyo ciid ulfitr qofka ciid kala sameeyaana waa qof sharciyeysay diinan oo allah subxaana watacaala uu soo dejiyey in markaa ijtimaacaadka noocaasi laga qayb galana ma aha waayo qofka ka qayb galaa bidca ayuu xoogeynaya ha odhanin diinun baa laga tashanaya diinun baa laysu sheegayaa maxaa meesha jira maxay dhib leedahay daliil baa la isweydiiya maxaa u daliila in sanadkiiba la yidhaahdo hal mar aynu isu nimaadno oo meel heblaayo aynu isugu nimaadno yaa kuu sharciyeeyey ma ilaahay kitaabkiisa nebi maxamed baad kaga dayatay biman igtaday ile waxaa kamid ah diinta islaamka an laa yucbad allah ila bima sharac ma aaminsanta ijtimaaca ka qaybgalkiisu inu ilahay kuu dhaweynayo oo cibaado ma u niyeysanta mise cibaado uma niyeysan haddaad aaminsan tahay inuu ilaahay kuu dhaweynayo cibaado aad u niyeysan tahay isweydii yaad kaga dayanaysaa ma nebi maxamed baad sameeyey ma abubakar baad sameeyey ma cumar ibnu khadaab baad sameeyey radia allahu canhu adif ilaahda waxaad ku dartaa intaa maxaa lagu akriyaya ijtimaacaadka qaarkooda la isugu yimaadaa sunno kuma salaysna bal bidac baa laga daldalaa waxyaaba bidaca oo qofkii diinta aqoon uli u fahmi karo bal qaarkood tawxiidkaa lagu inkiraa dadka ka hadlaaya ee caajinta meelaha ka imanayana in badan oo kamid ah caqiidatahum laysat bisaxiixa dad iska khuraafiyiina oo ahlu qubuura oo ahlu bidaca oo maaturiidiya oo ashcariya oo suufiya ayaad adigu ahlu tawxiid sheeganaya sa aada hoos fadhido adlo ijtimaac baan kala qayb gala oo bayaan buu jeedinaya walaa tadri wuxuu ku hadlayo iyo wuxuu aaminsan yahay toona marka intabiu baaraka allahu fiikum bidaca waxa la yaryaraysi male marka hore iyadoo yar baad dhex gelaysa waa kugu weynaanaysa ka dhex bixi kari maysa iyadoo ku hareeraysa baad arkaysa dhinac walba kaa martay marka ijtimaacaadka diintu ay sharciyeyso midaanahay inaguma sharciyeyn karno ninkii sharciyaayo xaq uma laha rasuulkuna wuxu yhi sal alay slam man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad fatwada aan sheegayaana maaha mid aniga iga soo gooday ahlulcilmiga kibaaru ahli lcilmi fi hada alcasr ahlucilmiga waaweyne casrigan ee laysku waafaqsanya culimanimadooda sida sheekh ibnu baaz sheekh lalbani sheekh ibn cuthaymiin sheekhuna sheekh muqbil sheekh saalix alfawzan aimadaas oo dhan ayaa tilmaamay ijtimaaca ay dadka qaarkood samaystaan inuu yahay sanadkiiba mar ay qabsanayaan inuu yahay min albida walxudathaat waxyaaba diinta lagu soo dare diinta aan kamid ahayn iska ilaali caqligaaga ina isticmaasho aad tidhahdo waa iska caadiyo maxaa ku jira iyo shaygan mar haddii cibaado loo niyeysayo diin laga dhigano ilaahay loogu dhawaanayo maxaa ku jira iyo waa iska caadi anfici mayso laabudda waa in qofka samaynaya daliil u keeno ura rasuulkaasaan sameeyey ama saxaabadan kaga daynaya saan samaysa haddaanu daliil ukeenin laa naqbal minhu wayajib an laa yuqbala minhu wallahu aclam sal ala nabiyina maxamed